somalilan ayaa sheegtay in xaaladda abaarta ka taagan qaybo ka tirsan somalilan ay aad u daran tahay kuna dhowdahay in somalilan ay macaluuli ka dilaacdo madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi saylici ayaa v o a u sheegay in ay joojinayaan mashaariicda horumarineed ee gudaha somalilan ka socda sababo la xidhiidha abaaraha ka taagan haddaba waryaheena cabdicasiis xuseen cismaan ayaa madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan ismaaciil saylici kula kulmay xafiiskiisa hargeysa wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay tahay xaaladda abaarta bismillahi raxmaan raxiim runtii aad iyo aad baad umahadsan tahay mar daydhaha kusoo aragtay xaaladda dalka jirta abaarta runtii way soo noqnoqotay sanadahani si aad la socoto sanadkii laba kun iyo lixdan horaantiisii waa tii abaar aada u adag dhacday oo culeyska u badan ku dhacay gobollada galbeedka iyadoo tii aan runtii laga soo waaqsan ama laga soo doogsan ayaa roobabka guuna runtii aada iyo aada u yaraadeen xoogaa galbeedka wuu qaboobay waxaa dhacday markaa roobabka guweyna ku yaraadeen gobolada bariga afarta gobole bariga sool sanaag togdheer iyo saaxil taasi waata keentay markaa roobabkii guwa la waayey inay abaartu maanta ugu daran tahay iyadoo guud ahaan culeysku jira somaliland guud ahaan haysto haddana gaar ahaan afarta gobole bariga abaarta ugu adag haysato runtii waxaan odhan karaa waa abaartii ugu adkeeda intaa yani muddada imka aan garan karayno marka laga yimaado abaar dabadheer abaartii ugu adkeeda dalka soo marta weeyaan runtii somaliland ahaan soo martay marka haddii sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii bilowgiisii ay abaartu dhinacan galbeedka ku dhufatay adkayd dadka idin dhaliilaya waxay leeyihiin maydaan tabaabushaysan oo tabaabishkiina iyo diyaargarowgiinu aad buu u liitay taasna waxay keentay in abaartan kalena idinku sii darsanto oo dhinaca bari ku dhufato runtii waa dhaliishu kolley mar walba biniaadamku hawl kastoo la qabto waa la dhaliilaa laakiinse dadaal runtii aad badan baan sameynay intii itaalka iyaga ah tabaabshahana runtii waxay ku xidhan tahay iyo diyaargarowgu qofku imkaaniyaedka u haysto iyo dhaqaalaha haysta ku xidhan tahay iyo technialitiga runtii dee dowladda aad unan waxna dowladda curdina oonan caalamka mucaawano badan ka helin laakiinse itaalka iyaga mar kastaba waan ku dadaalay oo markii soo ay soo muuqatay ifaalihii koowaad ee soo bishii octoobar qayladu timidaba aad iyo aad baan runtii uga gaashaanay markiiba waxaan mobilays karaynay dadweynihi baan mobilays karaynay dowladda dadweynihi waxay sugayaan markiiba lacag deg dega oo ilaa laba milyan iyo jarjar gaadhaysa si loo inta qayladu ay soo qayladu cedkeen inta baaqa la diray la diray garanaysa hay-aduhu assessmentkooda iyo nidaamkooda iyo maaragtay waqti bay qaataan waxaan deg deg u sameynay markiiba inaan ka gaadhno inaan dadkii aan gaadhsiino maaragtay cunto iyo biyaba runtii oo marka horese cuntada ay ay daruuri ahayd oo cuntada aada loogu baahnaa iyadoo aan wax yar oo maaragtay macaawina aan haynay oo ahaa deeq ka timiday dowladda turkiga runtii waqtigaasi iyaan isu geyna tii aan ka helnay turkiga iyo mobilisation aan sameynay dadka iyo dadweynaha iyo dowladdeeda mar walba iska hashada dee baan isku tashana mar walba
marka khasaar ahaan imisa aada haysaan hadday noqon lahayd abaartu oo ay galaafatay dhinaca xoolihii noolaa dalkan ku tiirsanaa iyo weliba khasaaro nafeed hadday jirto maxaad nala wadaagi kartaa runtii iyadoo dehayn imkaaniyaad aynu meel walba oo tuulo iyo degmo kastaba aynan maarata meel lagu gareeyo aan lahaynoo la odhan karin intaas oo tiradaasaa dhimatay laakiinse qiyaasta marka laisku celceliyo xoolihii somaliland gaar ahaan gobollada bariga waxaa lagu qiyaasaa in boqol kiiba lixdan ay dalka xoolu ka baxeen dadkuna markaa ay markay abaartii ay aad u adkaatay laba qaybood u kala jabeen qayb galbeed soo hayaantay iyo qayb xagga puntland u hayaantay khasaaraha naftu dadku runtii aad buu yaryahay tiro badanoo maaha waxaa toban ka yar baa la odhan karaa meelo kala duwan ku dhintay sababtoo ah gurmudka xagga cuntada markaaba ee dadka waan gaadhsiinay runtii markii horreysay qaylo soo soo qaylantayba laga bilaabo bishii noofembar ilaa maanta bishii saddexaad dhamaatay ay dhamaatay mar walba bil walba waxaan loo helo yaa la gaadhsiinay runtii oo wax
toban ka yar dowladda la kulanee guddoomiyaasha gobolada lambarka aad bay uga badanayaan intaa xitaa saraakiisha caafimaadkee kusoo aragnay goobaha kala duwaneen soo booqanay tirada way badinayaan marka ma laydinku ma laydin odhan karaa waad dayalsanaysaan ama waad qarinaysaan dhibaatada abaartu ay gaarsiisanta maytaam lama odhan karo sababta ma qarinoo aad waan waanu qaylinay beesha caalamka iyo dowladaha saaxiibadanahay iyo dadkayga intaba aan u qaylinay waxaa tirada intaa waxay ka badin karaya waa qaybta markaa carruurta oo kale oo shubanku inta badan uu yimaado shubankuna mararka qaarkood marna nafaqa darrada ayuu ku imanaya abaartu keentay marna si caadi u dhacayo marna abaarba jirinba dee uu dhici karaa shubanku maarta uu dhibasho keeno marka marka shubankaa lagu daro caruurta lagu daro way iman kartaa lakiinse gaajada caadiga wax yani u dhintayba yaan yaan qiyaasti lahay wax tobanii qof muddo kara lakiinse carruurta marka la yidhahdo dee shubanka oo nafaqa darayda ugu dhido loodhan karo loo loo sibir saari karo dee doo- loo loo sibir saari karo yani abaarta iyada ugu dhida way way keeni kartaa in inta ka badayso ay dhibashada iminka waktigan aad- aan kula hadlayno een, heerka abaarta ma odhan kartaa aad bay u daran tahay oo dalku wuxuu ku dhow yahay in looga dhawaaqo xaalad degdega oo la odhan karo macluul baa imanaysa wadanku ma ku dhow yahay heerka ma la gaadhsanay heer wadanku faamin lagu dhawaaqi karo haa uu ku dhow yahay sismika anagu aan samaynay iyo hay-adaha caalamiga intaba dareenka gobolada bariga maanta uu ku dhow yahay in fiima lagu dhawaaqo sababto ah dee wa- hadda gu- guugan ku jirnaa maantana wali waa sidii ummadii culayska uu sii saaran yahay biyo la-aantii way sii haysataa cunto la-aantii way sii haysataa een, xoolihii way kasii kasii dhimanayaan marka intii u baxday maanta laga yaaba in gobolada galbeed khatimaday oo roobkii yaraa hordhicina marka uu helay marka laga reebo inta deegaanadii joogtay khatar badan bay runta ku sugan tahay taana waa la ogyahay wax la qariyey maaha annaga iyo hay-adaha caalamiga inta way sheegeen in maarata ay ku dhow maarata hadda stagekii fiimanka ay ku dhow yihiin maxaad marka looga hortegi karaa idinku tallaabood qaadeen inaan lagu dhawaaqin in dalka een, macluul ay ka jirto iyadoo lagu dhawaaqiyo dhawaaq ahaanba kelima fadhno oo yani gudi ahaan ka dowlad ahaan iyo shicib ahaanba runtii hawl- hawlada baan ku jirnaa habeenii dhaarba wax ka shaqeynaa si aan dadka biyana u gaadhsiin lahayn cuntana u gaadhsiin lahayn wixii caafimaad loo helo looga shaqeyn lahaa intaa waxna barbar ah dee aan- aan- barbar socda hay-adii caalamigii oo runtii marka hore dib u dhac ku yimiday laakiinse imika mar marka dambaysa imika iyago qayladoodii ama dhaqaalihii ay sugayeen iminka soo gaadhay marka waxaad moodaa iminka hadda inay ka inta badan anagu maadaama culayskii xagga hore ka qaadanay dowlad ahaan inay hay-aduhu iminka ka fargaraynayaan een, xagga cuntada iyo bi- iyo biyaha iyo een, caafimaadkaba inay hay-aduhu ka fargaraynayaan baa inka muuqata dee dee waad la socota qaylada guud ahaan geeska afrika oo dhan haysato ma ka mid nahay iminka waktigan aad- aan kula hadlayno een, heerka abaarta ma odhan kartaa aad bay u daran tahay oo dalku wuxuu ku dhow yahay in looga dhawaaqo xaalad degdega oo la odhan karo macluul baa imanaysa wadanku ma ku dhow yahay heerka ma la gaadhsanay heer wadanku faamin lagu dhawaaqi karo haa uu ku dhow yahay sismika anagu aan samaynay iyo hay-adaha caalamiga intaba dareenka gobolada bariga maanta uu ku dhow yahay in fiima lagu dhawaaqo sababto ah dee wa- hadda gu- guugan ku jirnaa maantana wali waa sidii ummadii culayska uu sii saaran yahay biyo la-aantii way sii haysataa cunto la-aantii way sii haysataa een, xoolihii way kasii kasii dhimanayaan marka intii u baxday maanta laga yaaba in gobolada galbeed khatimaday oo roobkii yaraa hordhicina marka uu helay marka laga reebo inta deegaanadii joogtay khatar badan bay runta ku sugan tahay taana waa la ogyahay wax la qariyey maaha annaga iyo hay-adaha caalamiga inta way sheegeen in maarata ay ku dhow maarata hadda ay stagekii fiimanka ay ku dhow yihiin maxaad marka looga hortegi karaa idinku tallaabood qaadeen inaan lagu dhawaaqin in dalka een, macluul ay ka jirto iyadoo lagu dhawaaqiyo dhawaaq ahaanba kelima fadhno oo yani gudi ahaan ka dowlad ahaan iyo shicib ahaanba runtii hawl- hawlada baan ku jirnaa habeenii dhaarba wax ka shaqeynaa si aan dadka biyana u gaadhsiin lahayn cuntana u gaadhsiin lahayn wixii caafimaad loo helo looga shaqeyn lahaa intaa waxna barbar ah dee aan- aan- barbar socda hay-adii caalamigii oo runtii marka hore dib u dhac ku yimiday laakiinse imika mar marka dambaysa imika iyago qayladoodii ama dhaqaalihii ay sugayeen iminka soo gaadhay marka waxaad moodaa iminka hadda inay ka inta badan anagu maadaama culayskii xagga hore ka qaadanay dowlad ahaan inay hay-aduhu iminka ka fargaraynayaan een, xagga cuntada iyo bi- iyo biyaha iyo een, caafimaadkaba inay hay-aduhu ka fargaraynayaan baa inka muuqata dee dee waad la socota qaylada guud ahaan geeska afrika oo dhan haysato ma ka mid nahay Een, dadkaan la soo kulanay xoolo dhaqatadu waxay noo sheegayaan eh, oo ah ilaa bariga sool sanaag eh, togdheer intuba dadka xoolo dhaqatada miyiga kula kulma waxay sheegayaan waxba soo gaadhin idinka dowladdiidana waxaa leeyihin dadkii waxbaanu gaadhsiinay marka waxaan doonaya bal inaad noo sheegto halkii wax iska qabanayeen Ee, anuma qabo runtii in dadku ay odhanayaan xibinaba soo gaadhin laakiinse bidaan baa roobka ilaahay dee u- da-ya meelo useega u jiraan dhulkuna wuu- wuu- wuu xoog badan yahay dhulku ballaaran yahay meel meel asee kale way jirtaan laakiinse cuntadu inay wakti walba way socotaa Waan gartay. hadal hayn badan baa Ah, loo- jirta loo dhaliilo badan dhaqeeyaa.
way jiraan oo ku aaddan een, qaabka lacagaha xitaa loo maareynayo guddiga abaarahada madaxda een, ah, wasiir baanu shalay la hadlaynay ilaa afar milyan iyo googo waan ururinuu yidhi oo laba milyan ba dowladda nooga timid Een, dadku waxay dhaliilayaan qaabka wax loo wado Een, waxaa la leeyahay een, musuq maasuq baa jira maxaad eedahaasi lasoo jeedinaya uga jawaabi lahayd Een, horta Axmed Cusmaan Maasir lama jiro Ee, waxaan gacanta ku haynaa wuxuu yar yahayba sidaan u gaadhsiin lahayn baaba culays iyo dhibaato nagu ah marka wax meel gaara ka mara ma jiro saa lagu sheegay dowladdu sanadkii horena oo dabayaqaahid oo barjasku sii dhammaanay milyan bay bixisay iminkana milyan bay bixisay wixii kale maarata awooddeedana waan diyaar baan u nahay wax musuqlaana ma jira saacad walba wixii kolba intaan gacanta ku hayno iyo intay intay gaari karto ma ku xisaabtanaa weygii weygii anigoo madaxweyne anigoo madaxweyne qaranka u gudoomiyaa waan la socdaa talaab talaab la socdaa dadka tuhumna bay qabaan soomaalida ninka dibadda jooga ama hawlka soo lahayo dareenkeeda iyo tuhumkeeda iska leedahay laakiinse anuu gudoomiyihii waan sheegnaa oo xisaab xidh baan sheegnaa oo halka baan la soo joogsanaa waxaa la sheegaa lacagta intana soo gashay inta baxday marka lacagta dadku wax weyn u haystaan culayska nasaara baa ka fara badan lacag meel wada qaldan maraysaay ma jirto abaartan maxaa idinka dowlad ahaan istaraatiiji ninka waayo abaartii baa soo noqonaysa maalin roob baa daaya dadkii dalkii oo dhan buu daad qaadaya maxay tahay istaraatiijiyada idin taala horta waxaan waa aafa caama wax abaartani oo watani dee adduunyada horumartay ama cilmi saynisyahanadu ay sheegeen isbedel cimilada adduunyada ka dhacay isbedelka cimiladuna wuxuu keenay inuu roobabkii iyo qaabkii iyo kutalagalkoodinu isbedelay marka runtii taasina waxay u baahan tahay dhaqaale aada u xoogan bay u baahan tahay sidii loo maarin lahaa ama loogu maaratay dee loo sameyn lahaa abaarta soo noqonaysa mada loo gaashaama lahaa ama biyo loo qaban lahaa marka runtii taa arrintaas waa qorshaha dheer hawsheeda ku jirnaa oo iyadoo aan la kaashano hayadaha la kaashanayno midna waa qorshahan dhowada imka culayskan iyo emergency-gan nasaaran weeyaan waxaa tiri xaaladda dalka iyo abaarta siday ku sugan tahay waxaa idinkii hay-adaha qaramada midoobay iyo gargaarkuba aad iminka isla ogtihiin in xaaladdu daran tahay ay dhici karta in lagu dhawaaqo in dalka macluul ka jirto haddii taasi dhacdo siday dowlad ahaan idin saameynaysa saameynta abuuraysa intuu leeyahay ka dowlad ahaan ka dhaqaal ahaan iyo ka amni ahaanba runtii aad iyo aad bay noo saameynaysaa dowlad yar baan nahay oo horseeroskeedu yar yahay iminka maanta iminka saacadan ku hadlay anagu anagu ku tala gashan culayskaa jira ama baqahaa jira ama inay abaartu si xumaato barjetkayga waan kontaroolay waxaan u kontaroolay dee mar haddee dhimasha ay laga baqayeen dhimasha dhacdo inaan dee aan wax dhisno wixii difloomad ahaa oo dhan waan joojinay sababtaa miisaaniyaddeedii laba arrimood baa ku dhacay ku dhacday waa midoo abaartii saameyn baa nagu leedaho ku talagalkii miisaaniyad waxaan ka baqaynaa inuu dhidhmo waa midda labaadoo xoolihii wadala socotaayo geeska afrika wadana waa la yar joojiyey xoolaha qudhoodina qaybtii dee dakhligoodii way la maqan yihiin iyadoo labadaas jiraan culaysba jiraan aan ka baqayna ku talgal kaga dhidmo haddana waxaan dib u dhiganay oo joojinay waxaa wixii mashaariic horumar ahaa inaan dib u dhigano si aan maaragtay haddii ay dhibaatada timaado dee emergency-gaas yimaado lacagtaan ugu talagalnay inaan horumar ku sameyno aan ku badbaadinaafaadalkapercentage waa imisa arrimaha mashaariicda lagu talagasheen hakiseen qiimaha lacag ahaanna cadad ahaan waa imisa iminka maanta kuma kuma kuma odhan kara percentage miisaaniyada ka yihiin laakiinse miisaaniyada way ku jiraan marka taasaa keentay inaan aan waxaan u hakinay in maarata haddii ay dee dhibaatada sii adkaato oo sidaa imika arrinta barigu sii xumaato ama oo dee macruusha la galo in markaa de halkii aan diflomad ka samayn lahayn dee aan ku badbaadino nafahadda ku dhinaca amniga siday idin saameynaysa haddii xaaladda abaartu ka darto oo ay gaadho macluul security threat ma jirta
taa ma qabo dhibaato amni caynkaasa ma keenayso ma qabo laakiinse arrinta ugu weyn ay saameynaysa waa dhaqaalaha iyaga aada saameynaysa abaartu
madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo u warramayey wariyahayaga cabdicasiis xuseen xismaan islamarkaana ugu warramayey magaalada hargeysa xafiiskiisa